marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay waa very simble in dadku ay helaan kaalmada ilaahay subxaana watacala gargaarkiisa waxaa lagu heli kara waxa weyaan waxa layahay istiqaama ummadeena soomaalideed yani istiqaamadii markii la yidhahdo waxaa umilasa dadka qaarkood markii la yidhaha diin baa laga hadlaya inay ka cararayaan oo waxay leeyihiinba abaaraha waxaaba noo keenay waxaa weeyaanba waa boqolooyinkan maarata diimaha sheeganaya war diintu qofku waa sheegin karaa laakiin waxaa loo baahan yahay istiqaamadii ilaahay subxaana wa tacaala uu qur-aankiis noogu sheegay inaan la imaano midda keliyan kusii daraayo waxaa weeyaan waxaan meesha u fadhinaa maanta waxaa weeyaan inaan maaragtay dad innaga inoo baahan in aynu wax u geysano wax u gargaarno ayaa loo baahan yahay ilaahay qur-aankiisna wuxuu ku yidhi gargaarka iyo kaalmada waxay ku xiran tahay hadda niyidaada saafiga ah sida ay tahay haddaad maanta laba milyan oo dolar aada bixisid laakiin niyidaada saafi ahayn ilaahay subxaana wa tacala waxba kama soo qaadayo laakiin qof walba waxaa isku daydaa maadaama waqtigan uu yaryahay waxaa isku daydaa kulli waa laga dambeeya sheekh yuusuf aa jooga insha allahu tacala ka hadli doona marka waxaa isku daydaa ha yareesanin maaragtay inaad dadka walaalaha aad kaalmiysid marka culamadu waxay yidhahdaan waxa maanta aada leedahay oo xoolahaaga ah oo aad odhan kartay aniga askale maanta waxa weeyaan midda aada hor u baxsatid taas unbaa xaqiiqo ah inaad adiga leedahay afar milyan ama lixdan milyan oo akaanka kugu jirto haddaad maanta aad ka bixiso keliya laba dolar aakhire marka la gaaro you only own those two dollars labadaa doolar keliya aada bixiso unbaa leedahay nin wadaadoo ka hadlayay maalin wuxuu yidhi wuxuu adduunkiyaa ugu lacag badan markaase marba qof wuxuu soo tuuray qof markaas markadib wuxuu yidhi adduunku waxa ugu lacag badan qof haween magaceedu sheegay markaas yino waay markaas lin maya wuxuu yidhi ninkeeda oo dhintay ay xoolihii ka dhacay ayay xoolihii ka dhaxay marka ninkan wuxuu soo soo tacbo o dhan qofka haweentaa la wareegtay laakiin adiga ilaahay fursad buu ku siiyey maanta waxa aada bixisid akawnkaga qiyaamo ayay kugu jeertaa asalaamu calaykum